halkaas cadowga waxaa ku gaaray jab aad u ballaaran iyo guul weyn oo shacabka soomaaliya usoo hoyatay waxaa ku dhintay cadowga lixdan iyo lix maleesiyooyinka hubaysnaa ah oo ay amiiro ku jiraan markee nimanka hogaamiya raadiyayaasha gacanta yaa la qabto dhowr xaba ah ayagana waxaa wato kuwooda amiirada ah oo madaxda ah saraakiishooda annagana saddex askari oo yaa dhaawac fudud naga soo gaaray oo qaraxa baabuurka funfaninkiisii ahaa laakiin qof xabad ku dhacday ma jiro arrintaas waa guul ballaaran oo laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan qaraxyada iyo weerarada socday maxaa dhacay qaraxu markuu dhacay kabacdi weerar baa bilaabmay weerarkaasu wuxuu socday xabaddu ay socotay ilaa iyo in ku dhadhow hal saac way rogmadeen mar labaad bay haddana weerar soo qaadeen soo rogaal celiyeen sidii oo kale ayaa loo jabiyey amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo feerta isku haya waa jabeen dib bay u noqdeen way isqabteen inay soo duulaan iyo in kale balka qaar yar oo funfaniin ahaa inta soo xanaaqay soo orday oo kuwoodii colweynihii ka soo kacay iyagiina halkaasaa lagu cuno dib umaysan noqon